hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan ayaa maalmoon waliba waday sidii gargaar iyo endeersii lahayd dadka danyar ee haanas oo iyo ku nooliin deegaanada ku tirsan gobolka owdala hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan ayaa waliba wade sidii linxooji lahay gurmadka la deersiihaya dadka jilicisan ee xaalado iyo saameynga marka horeen waliba goobta laga qeybay raashinka ku hadlaya mas-uuliyiin ku tirsan hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan ee gobolka owdala waliban iyo ku warameena dadkii la deersiiyey deeqdan raashinka ee ku guda jirnaa qaybintii raashinka halkanaanu joognaa waa tuulada jirjir agtayda waxaa taagan guddoomiyaha degmada qulujeed waxaan ku wareejiyey anigoo ka wakiila xafiiska narfoor ee gobolka awdal raashin qiyaastiisu tahay qoys ayaan ku wareejiyey gudoomiyaha degmada qulujeed wakaa ila jooga waanuu iga guddoomay shaqadiina way noo socotaa halkaa waxaa ku soo gabagaboobay qoys eenu degmada boorama ka qaybinanay berri toolena haddii ilaahayna waxaanuu wareegi doonnaa qaybinta raashinka qoys ee degmada bak
halkan maanta waxaan kala wareegay kaydka raashinka qaranka lix goobood oo degmada qurjeed ka kooban oo raashinkooduna yahay shan boqol iyo toddobaatan qoys yayaan kala wareegay maanta oo degmada qurjeed oo lix goobood loo qaybanayo
waxaan ku sugannahay degmada baki khaasatan magaalada la yidhaahdo fadhixun waxaan ku daafurannaa raashinkii degmadaasi oo ka koobnaa siddeed boqol oo qoys waxaa garabkayga taagan maayar gudoomiye haytuulo ku-xigeenkii degmada fadhixun waxaan saanka halkan ku qaybinaynaa boqol iyo konton qoys oo ay leedahay fadhixun oo ka mid ah qaybihii u horreeyey degmada baki sidii qorshu ahaa saacada kadibna waxaan qaybin doonnaa carrawareen iyo cadaadoo noo hadhay qaybtii horraysay fayskii horreeyey degmada baki ee qaybta galbeedku saasuu naga soo gabagaboobayaa waxaa noo hadhaya qaybtii bariga oo aanu iyana fulin doonno
hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan ayaa waliba raashinkan diirsii doontee gobolada kale ee maamulka somalilan ee kuroon dadka danyarta e